xubintu wacan oo wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada ah warkaas waxnimo qodobada idinkuga helna waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo ogolaatay heshiiskii muranka badan dhaliya ee u dhexeeyey soomaaliya iyo shirkadda coastland expolution oo horey u diiday dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay xiritaanka shirweynaha waxbarashada diiniga ee soomaaliya ciidanka dowladda federaalka howlgallo ka wada deegaano hoos maada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dadka reer hiiraan ugu baaqay inaysan ka niijibin howlgalka markaasi ama dagaalka ka dhanka al-shabaab ee lagula jiro kadibdan waxaa ugu waaweyn loolan adag oo lagu jiro hogaanka xisbiga conservatifeka waddanka ingiriiska kadib saxsaraadii wasaarihii waddankaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forg internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo forg balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha tobanaad oktoobar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ogolaatay heshiiskii muranka badan dhaliyay ee u dhexeeyey soomaaliya iyo shirkadaha costaland exploration kaas oo heer u diiday dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo heshiiskaas uu saxiixayay wasiirkii hore ee batroolka cabdirashiid maxamed axmed ayaa waxaa diiday madaxweyne farmaajo iyo wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen rooble balse shirkadda coastland exploration ayaa ku adkeystay inuu yahay mid sharci ah oo markaasi laga bixin karin qoraal xalay kasoo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda ay shan dowladda ay markaasi shan wax ka badashay ay wax ka bedeshay heshiiskaas iyadoo markaa la kaashanaya garyaqaanka guud ee qaranka iyo sharci yaqaano caalami ah oo markaas ku takasay arrimaha heshiisyada noocana ah oo kadibna markaasi dhamaystiraya dowladda ayaa soo gabagabeysay hanaanka toosinta iyo dhamaystirka heshiisyada wadaaga wax soo saarka shidaalka ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shirkadda coastland exploration si loogu saleybariyo danta dalka xukuumadda oo markaasi la kaashay dib uhabeynta heshiiskan garyaqaan guud ee qaranka iyo sharciyaqaano caalami ah ayaa ku tuqsay arrimaha shidaalka noocaana arrimaha heshiisyada noocaana ayaa markaasi ku guuleysay in dib loo saxo qodobadii markaasi ay ka jirtay tabashada taasoo dhabaha markaasi u xaareysa in loo hirgeliyo boleri heshiiskani si ay ku qanaciyaan si ay markaasi ku qanacsiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeeda waxaa dibweegis markaasi ku sameynay heshiisyadii la galay bishii februaayo laba kun labaiyo labaatan si aan u saxno boleri hanaanka loo maray iyo qodobada heshiisyada ka kooban yahay garyahan quud iyo qareeno caalami ah ayaa si gaar ah usoo jeediyey in isbedel markaasi ugu sabeeyo qodobada kooban si waafaqsan shuruudaha soomaaliya taas oo ah markaasi ku guuleysanay wax kabedelka lagu sameeyey heshiisyada ayaa gaaray ilaa iyo shan qodob ku-aas oo lifaaqa hoose markaasi uu ka mid yahay heshiisyada arrimaha ugu muhiimsanna ayuu yiri wasiirka batroolka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana soo dhaweeyey toosinta iyo dhamaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaalka wuxuuna tilmaamay ahamiyadda ay u leedahay markaasi kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ay ugu tahay in dadka soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada macaluusha iyo dhibaatooyinka ay la daaladhacayaan dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi soo gabagabeeyey shirweynaha markaasi looga hadlayay arrimaha ku saabsan culumta diiniga waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qaybgalay xiritaanka shirweynaha caalamiga ee culumta shareecada islaamka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho kaasoo ay kasoo qaybgaleen culimo iyo aqoonyaano ka socday gobolada dalka iyo dalalka caalamka madaxweynaha khudbo ka jeeday shirkaas ee hadaladiisii aada u dheeraana waxyaaba ugu muhiimsan ayaan kasoo qaadaynaa waxaana ka mid ah culimada dhammaan waa idin salaamayaa meel meeshaan ka fiican oo la imaalahay ama kalmad fursad kalmad looga jeediya lagu heli lahay ma jirto laakiin ilaahay idankiis meelo sidaan ahoo badan ayaan muxuu ahay heli doonaa oo aan ku wada ku wada hadalna haddii alyara mar kale walaalaha sharafta badan culimmada ilaahay oo na soo sharfay oo yimiday dalkeenna iyadoo dad badani ay ka caajisan yihiin inay yimaadaanna waa waa u mahad celinaynaa aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin intaas kadib adee inta hadda walaalaha ay wasiirka la wasiiradu ay ka dhawaajiyeen iyo ustaad maxamed intaba wax badan ayaan amuurahan ka hadalnay mushkilo markaa inaa xalisid aa rabtid horta waa inaad mushkilada fahamtaa lafteeda waa inaa fahamtaa markaa mushkilada fahamtid waxaa aada iyo aada u sahlan inaa xalkeediina muxuu ahay ilaahay uu ku tusiyo oo aad muxuu ahay ay ku sahlanaato arrinta soomaaliya ma aha in aan hadda shan iyo tobanka sano shabaab ay joogeen iyo soddon iyo labada sano oo dowladdii burburkeedii uu dhacay iyo kacaankii shuuciyadda iyo maxaanku raha dhibaatadu ay dalka ay timiday iyo kasoo bilow maalintii aan dowlad noqo intaanan dowlad ahayn haddee shacbi ummad ilaahay oo hadaatii sidii meeshaa looga dhawaajiyey muxuu ahay diinta barato qur-aanka barata koronto aan haysanin nal aan haysanin faynus xataa aan haysanin oo dab inta shirta habeenkii maalintii ilmuhu inta xoolaha la raaciyo markay habeenka xoolaha soo hooyaan ay xerada kusoo ogaadaan inay inta soo baxaan ay dugsiga yimaadaan dab inta la shido dabkaas iftiinkiisa lagu barto qur-aanka oo maxaanku raa looxa lagu qorto ayaa ayaa laga soo bilaaba waa soo socotay yacni hadda ka hor waa sheegay culimadeenna meelaha lagu liito waxaa ka mid ahayd dad boqolkiiba boqol muslimiin ah sunniyiin ah shaaficiyiin ah yacni wax walba oo dee islaamkii la taxalluqa ka midaysan annagoo ah haddana culimmadeena waxaan anigu dhahaa inaan iswaafajinno habnololeedkeenni taqliidiga ahay iyo habnololeedkeenna diiniga ah ayaa meelo badani gaabis laga soo galay habnololeedka casriga ee muxuu ahay globalizationka ama caro elegto ay noo keentayna waa asigana mushkilo kale oo annagoo awalba iska nagu sii biirtay waay laakiin maanta maanta weligeed daah maaha maanta haddii aan joogno weli aan fahamka helno soomaaliya ilaahay idankiis qarnayaal kale iyo muddooyin kale ilaa ilaahay yowmulqiyaamaha ka keenaan noolnaa doonaas inaan noolnaan waxaan xusaa oo mar kasta sheegaa sheekha keliya ee aniga intaan gartay ama aan fahmay ama aan arkay dadka soomaalida habnololeedkooda iyo diintoodii iswaafajiyey sheekh yuusuf alkowneyn raximahullah alif wax male baoskaale alif wax male baoskaale takorka lamale takorka saddexle keenay waay maanta sida aan ugu faanayno oo aan meel kasta ugu taagannahay inaan leenahay dad xufaad ah oo qur-aanka kariimka xafidsan waxaan aaminsanahay aniga malahaa lahayn haddii aan maalan qur-aanka aan ku baranayno luqadda carabiga uu kusoo degay oo ba fataxa iyo ba dama iyo kasra iyo muxuu ahay aan ka bilaabi lahayn waa bara lahayn laakiin mustawaha maanta aan joogno iyo sida aan adduunyada uga jirno ama magac maraykan ha wato ama magac muxuu ahay ingiriis ha wata ee wiilka soomaaliga ugu dambeynta waa soomaaliya hebel hebela soomaaliya liraa marka horta muxuu ahay waana ku faanaynaa hadduu maraykanka ahay iyo hadduu ingiriis ahay hadduu swidishkayn iyo hadduu xamarka tegin caalamka musaabaqooyinka noocaas aha ka dhaca waa ku tartanaa tartankana qayb fiicana ka qadnaa laakiin soomaaliya meeqa musaabaca meeqa musaabaqaa ka dhacda oo maxaan ku raadahay qur-aanka lagu tartamaayo
madaxweynaha jumhuuriyadda ayuu kaasay dhinaca kale wadaaraha soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi uu kula hadlay dadka shacabka wuxuuna ugu baaqay inaysan niyijabin oo halganka halkaasi ay kasii wadaan dadka soomaaliyeedna ay garab taagyihiin wadaaraha ayaa waxa uu markaasi kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada isagoona sheegay in hiiraan ay tahay xudunta kacdoonka al-shabaab markaasi lagula jiro islamarkaana wuxuu ugu baaqay dhinacyada kale in loo gurmo dadkaasi ereryaan maadaama yihiin kuwa mar walbaba hormuud ku ah dagaalada markaas ka socda guud ahaanba dalka ee looga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale shabeellaha dhexaan dhaqdhaqaaqa ciidan iyo howlgalla ayaa ka socda oo ay wadaan ciidamada xooga dalka soomaaliya deegaana ka tirsan degmada balcad iyana dhaqdhaqaaqadaasi ay ka socdaan iyadoona dhowaan al-shabaab lagala wareegay dhowr tuulo oo hoos yimaada webiga jiinkiisa oo markaasi ciidamada dadka ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayna ay al-shabaab ay ka saareen ilaa iyo toban tuulo oo markaasi hoos yimaada waxaana dhinaca kale magaala xibeedka cadale shabeellaha dhexeyn ah ka socda militariga soomaaliya oo wada dagaaladii iyo duulaankii ugu dambeeyay ee ka dhanka al-shabaab meelaha ay ka joogaan iyadoona lasoo tubinayay wararka sheegaya in deegaano muhiima al-shabaab ay halkaas ku lahaayeen markaasi lalaga wariyay inkastoo wararkaasi aysan weli dowladda soomaaliya si rasmia aysan war-saxaafadeed ugu soo saaran gaarin wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda ee soomaaliya wararka dibaddan waxaa uga oyn wasaarihii wadanka ingiriiska liz truss oo muddo toddobaad isbuuc xilkaasi haysay ama toddoba weeg xilkaasi haysay ayaa isceshay kadib markii ay soo wajahday xaalado dhanka dhaqaalaha ah dhinaca kale waxa ay sheegtay in culeysada jira awgeed aysan sii wadi karin xilkaasi iyadoona markaasi shalay gelinkii dambe ku dhawaaqday in xilkaas ay baneysay dhinaca kale loolan adag ayaa loogu jira hogaanka xisbiga conservativeka ee wadanka ingiriiska kadib dadaalaadii wasaaraha wadankaas ingiriiska liz truss waxayna sheegtay in ay xilka sii hayn doonto ilaa iyo qof bedel markaasi laga helaya wararkii subaxnimo aad kala socoteen alaadaha dalsan magaalada muqdisho ee qartan dhegeysaha waanaginta cidduu seegan waxay dib ugu eegtaa boog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga ila socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel